maanta waxaa halkan aan ku qabanaynaa xaflad qalinjabin ah ardada macadka iqra litaxfiidi alqur'aani alkariim munaasabadan oo si wanaagsan loo soo agaasimay shahaadooyin iyo abaalbarino kala duwanna lagu guddoonsiinayay ardayda wax ka baratay madarasada iqra litaxfiid alqur-aan ee xerada ifo ayaa waxaa kasoo qaybgalay arday waalidiin culimada xerada ifo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu aftaxay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mida duruusta ay barteen
بعلتين أو بعلة تكن أغنت عقلتين من تسع وهن واستثنوا كل زائد له عمل كالباوم والكافي أيضا ولا عمل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس culimadii kasoo qeybgashay xafladda ayaa bogaadiyay ardayda baratay kalaamka alle waa munaasabad dad kalaamka ilaahi bartay oo xifdiyey subxaanahu wa tacaala ay qalin jabinayaan ay ku qalin jabinayaan shahaadooyinna la siinayo wax la bartana waxa ugu weyn uguna wanaagsan uguna fadli badan kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala waalidka iyo qaar ka mida ardayda aflaxa ayaa dareenkooda u muujiyey aad iyo aad ayaan u faraxsanahay shahaado ayaan qaatay madrasada iqra litaxfiid alqur'aan alkariim ayaan ka qalin jabinayaa awalan waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala thaaniyan waxaan u mahad celinayaa macalinkeyga Ee, waalidiintii waxaan nahay caruurta dhashay oo iqra ka waxbaranayso diini iyo maadiba maanta farxaddeenna wax la soo koobi karo ma aha alxamdulilaah macallimiinteenna iyo manajirkeenba way mahadsan yihiin in sha allahu biidnillaahi alkariim maanta reen reen baan ku jirnaa aad baan waxbarashada ugu faraxsannahay inay sidan isinka sii fiican ay noo sii ahaataan aad u jecelnahay haddaan nahay waalidiinta in sha allahu biidnillaahi alkariim aad baan maanta farxaddeenna wax la koobi karo ma aha macallimiintana way mahadsan yihiin dhanka kale ardayda dhigata qeybta iskuulka iqra akademi ayaa soo bandhigay fariimo muujinaya muhiimadda ay waxbarashadu leedahay
Education is the key to a bright and rewarding future, a glue that joins our dreams like a saga. Education is everything to us, our best friend, our work, and the light to the future. Where shall we eat without you? Where shall we be without you? Because you are our life.
maamulaha madrasada iqra litaxfiid alqur-aan iyo qeybta iskuulka iqra akademi macalin abukor ayaa faahfaahiyay ardada ay wax soo bareen iyo muhiimadda xafladan xaflad oo lagu gadoonsanayo ilmaha dhigtaan eh, taxfiidka iqra eh, litaxfiid alqur'aan alkariim waxaan gadoonsiinay shahaado ilaa dhowr iyo shan iyo toban ilmood alxamdulilaah waa tariibkii waxaa weeyaan toddobaad weeyaan alxamdulilah rabbi aad baan u faraxsanahay iyo ard- ardada dhigataa iskuulka iqra akademi iyagana imtixaankii soo sameeyeen iyagana waxaan doonaynaa inaan gadoonsiino shahaadooyin Eh, waxaan rabaa ijaasooyin iyo macnaha eh, buugta iyo alaabtaas naga doonsiino alxamdulilah iskuulkan aad buu u fiican yahay barashadiisa iyo tacfiidka labada meelba iskuulka haddee insha allahu tobanti tirigan insha allah ilaahay yidhaahdo inaan sameyna rabnaa k c b aad baan ugu faraxsanahay dhankooda macallimiinta ayaa muujiyey siday ugu faraxsan yihiin dadaalka miro dhalay maantana aad ayaan u faraxsanahay maadaama ardaydii aan guddoonsiinayno abaalmarino kala duwan ee, xagga diiniga iyo xagga maadiga ah ee, waxbarashadana dee waa aad iyo aad bay muhiim u tahay qof walbo oo dunida dacladada joogo inuu waxbarto waa muhiim haddaa wax baratid aday naftaada is anfacaysa maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab